أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsanna khiyaarta hawada naga dhagaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mida baay ciidamada mujaahidiinta oo weeraro lagu naafiyey maleeshiyaadka murtadiinta ka fuliyey deegaano dhacaduleedyada degmooyinka buur hakaba iyo baydhaba maleeshiyaadka baangarafta oo nabadoonno caan ah ku dilay deegaanka warmaxan ee gobolka shabeellada hoose maxaa ka jira in murtad ciro uu doonayo in uu qalinka ku duugo heshiiskii xaaraanta ahaa ee itoobiya lagu siiyey qaybo ka mid ah badda soomaaliya maxaase ka jira abaabul arrintan salka ku haya oo la sheegay in uu ka socdo caasimadda adis ababa maamulka shaadala dirarka koonfur galbeed oo dowladda riddada turkiga ku eedeeyey in ay qayb ka tahay weerarka ku wajahan magaalada baydhaba keligii taliye ismaaciil cumar geelle oo markii lixaad isku soo taagay xilka madaxweynaha waddanka jabuuti maxaan ka ognahay fadliga soonka lixda shawaal waxaad dhegaysan doontaan kelimad uu jeediyey mid ka mid a culimaa'udiinka wilaayaadka islaamiga qodobadaas kuwo kale iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgalaya xarumaha landalus ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay ayaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faareebka wararka اسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horeeya ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta weeraro lagu naafiyey maleeshiyaadka murtadiinta ka fuliyey deegaano dhaca duleedyada degmooyinka buur hakaba iyo baydhaba haddaba qodobkaas iyo qodobo kale waxaad kaga bogan doontaan xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah aan soo dhoweeyo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dhegaystayaal war-saxaafadeed xarakadu ay ka soo saartay dagaal ka dhacay duleedka magaalada buur hakaba tobanka bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo toddoba oo ku beegan labaatan iyo sagaalka maarso labada kun labaatan iyo lix ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo axad ahayd dagaal kala hortageen maleeshiyaad murtadiin ah oo galbinayay diyaaradaha dagaalka cadowga kuwaasoo duulaan kusoo qaaday deegaanaha lagu maamulo shareecada islaamka ee duleedka degmada burhakaba ee wilaayada islaamiga baay maleeshiyaad murtadiin ah oo ku hubaysnaa gaadiidka dagaalka ayaa isku dayey inay dhibaateeyaan dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanada moodamuudo iyo daynunaay balse waxaa falalkooda gurcan si adag uga hortagay ciidamada mujaahidiinta dagaal socday muddo saacad ka badan ayaa cadowga lagu gaarsiiyey khasaare xooggan waxaana laga gubay gaadiid iyadoo laga qaniimaystay hub iyo rasaas inta la xaqiijiyey waxaa dagaalka lagu dilay shan iyo toban murtad halka lagu dhaawacay saddex iyo labaatan kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa geyga soomaaliyeed ay kaga saarayso cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allaha keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
xubinta ku xigta oo aynu ku soo qaadanayno hadalhaynta iyo guud marka milyagaha islaamiga ayaa waxay tahay maamulka ashaaladirirka koonfur galbeed oo dowladda ridada turkiga ku eedeeyey inay ka qayb tahay weerarka ku wajahan magaalada baydhabo taasina waa cinwaanka warbixin lagu qoray shabakadda wararka soomaali memo waxaynu ku bilaabanaysaa warbixintu sida tan maamulka koonfur galbeed uu hogaamiyo cabdicasiis laftigreen ayaa ku eedeeyey dowladda dabadhilafka ah ee turkiga inay ka qayb qaadanayso dagaalada sokeeye ee xasan gargurta uu ka abaabulayo dalka soomaaliya war-saxaafadeed maamulka laftigreen uu goordhuweyd soo saaray ayaa lagu sheegay in maleeshiyaadkii turkiga uu tababaray iyo weliba gaadiidka gaashaaman ee turkiga loo adeegsaday weerar ka dhan ah bulshada reer koonfur galbeed sidoo kale waxaa lagu xusay bayaanka in diyaaradaha daroonta ee turkiga ay gelbinayaan maleeshiyaadka gurgurta ee duulaanka ku ahaa magaalada baydhabo si ay u gumaadaan shacabka ku dhaqan koonfur galbeed soomaaliya dowladda turkiga waxay u muuqataa inay ka qayb qaadanayso dagaalka sokeeye ee ka socda gudaha soomaaliya waxaana ku baaqaynaa in turkiga uu ka waantoobo u kaalmaynta duulaanka ka dhanka ah dadka reer koonfur galbeed ayaa lagu yiri bayaanka maamulka baydhabo ka soo baxay kooxda gurgurta ayaa waddo qorshe dagaal oo ay doonayso inay ku qabsato xarunta madaxtooyada laftigreen ee magaalada baydhabo halka maleeshiyaadka maamulka koonfur galbeed ay isku dayayaan sidii ay isaga difaaci lahaayeen duulaankaasi warbixintii lagu qoray soomaali memo ayay taasi ahayd markana maleeshiyaadka bangarafta oo nabadoono ku xasuuqay deegaanka warmaxan ee gobolka shabeellada hoose waa warbixin lagu qoray websayteka reediyowga alfurqaan abaar sagaalkii saac ee habeennimo ee xalay ama saqdii dhexe ciidamo ka tirsan kuwa bangarafta oo kasoo duulaan tagay xerada beledoogle oo talis u ah maraykanka dalka kusoo duulay ayaa weeraray dad reer miy ah oo ku sugnaa aagga warmaxan halkaasoo ay ku dileen laba ka mid ah nabadoonnadii bulshada halkaa degnayd goobjoogayaal ayaa xaqiijiyey in ciidanka bangarafta ay kusoo dhexdhaceen nabadoonnada iyo hormuudka bulshada oo u fadhiya kala qaybinta lacago diya ah waxaanay si gaar ah u beegsadeen labadii nabadoon ee ugu hormuudsanaa nabadoonnada la dilay waxayna kala yihiin dudaaya jurux rooble oo nabadoon u ahaa dadka ka dhashay beesha harti abgaal ee degta shabeellada hoose iyo nabadoon cirooy cabdi oo isna nabadoon u ahaa bulshada harti abgaal ee degan afgooye ilaa ay warmaxan nabadoonnadan ayaa la xaqiijiyey inaysan shaqo ku lahayn siyaasad waxayna ahaayeen rag deegaan ku ah muqdisho isagana kala gooshi jiray dalka oo tagaa meeshay doonaan waxaana bulshada nabadoonnada ay u ahaayeen inoo sheegeen inay la yaaban yihiin sababta loo beegsaday in dhiirgaradkooda ciidanka maraykanka uu ku ugaarto ee bangarafta ayaa sideeddii bilood ee ugu dambeeyey shabeellada hoose ku beegsanayay dad badan oo shacab ah iyo xoolahooda waxaana arrintan ay u muuqanaysaa mid si toos ah loogu bareerayo bulshada halka markii hore ay ku marmarsiin jireen inay la dagaalamayaan dad gaar ah oo ay ula jeedaan islaamiyiinta warbixintii websayteka reediyowga alfurqaan haddaynu halkaa ku dhaafno ugu dambayntii keligii taliya ismaaciil cumar geele oo markii lixaad isku soo taagay xilka madaxweynaha waddanka jabuuti warbixintan websayteka islaamiga calamada ayaa lagu qoray madaxweynaha dalka jabuuti ayaa markii lixaad isku soo taagay hogaanka dalkaasi geele oo dalkaasi soo hogaaminayay tan iyo kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii ayaa weli u taagan madaxtinimada jabuuti ololaha doorashada oo bilowday maalinkii shalay ahayd ayuu geele sheegay inuu yahay adeegyo bulsho oo mar kale u taagan sii hogaaminta jabuuti adeegihiinii baan ahay waxaan u socdaa inaad ii cusboonaysiisaan ammaanada ayuu yiri geele doorashooyinka laga qabto jabuuti waxaa badnaa gacanta ku haya wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi geele ayaa lagu eedeeyaa inuu mar walba isku caanushubo oo aanu qabanin tartana loo dhan yahay si kastaba ahaatee waxay doorashadani uga gedisan tahay kuwii hore inuu geele bedelay dastuurkii jabuuti kaasoo dhigayey inaanu isa soo sharxi karin mas-uul dhaafay da'da toddobaatanka sano xubintii adalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaa intaa noogu eg markanaan idinku wareejiyo walaalka maahir maxamed si uu halkiisa inooga sii amaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba وتوفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana war degdega dowladda iiraan ayaa weerar ku hulcisay mid ka mid ah warshadaha ugu waaweyn yuhuudda oo kiimikada soo saarta haddaba waxaanu goordhow arrimahaasi wax ka weydiinay walaalkeen maxamed xasan alfaatix haye maxamed aad baad u mahadsan tahay maahir ee war goordhow ku soo dhacay warqabadka dibadda idaacadda islaamiga alandalus ayaa muujinaya in dowladda iiraan ay qaaday jawaab celintii laga wada sugaya ee ahaa in ay ka falceliso weeraradii dhowaan yahuuddu ay ku qaadeen keedadka tamarta ugu waaweyn wadanka iiraan iiraan ayaa sawaariikhda ridada fog iyo diyaaradda daronis waxay ku beegsatay warshad kiimikada soo saarta oo ku taala mandiqada loo yaqaano biir sabac ee dhulka filistiin ee gumaysiga ku jira guddiga gurmadka deg dega ee yahuudda ayaa xaqiijiyey in gubasho aada u daran ay la kulantay warshadda waxayna ka digayaan in mabaadooyin shuucaaca halis ah ay ku faafaan mandiqada kumanaan yahuud ah ayaa durbadeyba la bilaabay in laga daadgureeyo ilaa iyo toban kilomitir deegaano ku hareereysan ee warshadda kiimikada biirusabac sababa la xiriira cabsi laga qabo in dadkaas halis ay galaan muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayay qiciyo uura mudow oo cirkaas ku shareeray qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlayaa mandiqada kuwaas oo ka dhashay keydadka kiimikada oo runtii gubanaya islamarkaasna qaraxyo sameynaya xaaladda ayaa aada u adag weerarkan wuxuu noqday mid lama filaan ku noqday yahuudda waxaana muuqata in hardanka u dhexeeya maraykanka iyo yahuudda isku dhinacaya iiraan marxalad xasaasi u galay dowladda iiraanna ay la soo baxday wax aan laga filaynin oo ah in si daqiiq ah u beegsato goobaha muhiimka ah ee maamulka yahuudda iyo maraykanka sidoo kale maanta waxaa la faafiyey muuqaalka mid ka mid a diyaaradaha ugu qaalisan ee maraykanka uu leeyahay taas oo lagu duqeeyey saldhigga amiir suldaan ee wadanka sacuudiga diyaarad daronins ah oo nuuceedu yahay kamakazi ayaa haleeshay diyaaradan oo qiimaheedu uu ka badan yahay baa layiri toddoba boqol oo milyan oo dollar wixii kusoo kordhaa warkan ku saabsan gubashada warshada kiimikada yahuudda ee biirsabac waxaan kusoo gubin doonaa wararka iyo warbixinada xiga insha allah aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen maxamed xasan alfaatix المآسي في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا سائلا يمنى ويسرى راهلا يسكب لحن النصر في waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan maxaa ka jira in murtad ciro uu doonayo in uu qalinka ku duugo heshiiskii xaaraanta ahaa ee etoobiya lagu siiyey qaybo ka mid ah badda soomaaliya maxaase ka jira abaabul arrintan salka ku haya oo la sheegay in uu ka socdo caasimadda adis ababa haddaba warbixin arrimahaasi ku aadan waa kan walaalkeen cismaan axmed dhuubow madaxa maamulka shaadalla dirirka ah ee isku magacaabay somalilan murtad cabdiraxmaan ciro ayaa warar hoose waxa ay sheegayaan in dhowaan uu safar rasmi ah uga ambabixi doono dalka etoobiya halkaas oo ay warar ku tibaaxayaan in uu ku soo saxiixayo meelmarinta heshiiskii ay horey u wada galeen maamulada hargeysa iyo adis ababa ee badda soomaaliya ilwareedyo ayaa sheegaya in gudaha etoobiya ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed halkaas oo maalmihii ugu dambeeyey ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan maamulka dabadhilifka ah ee hargeysa socdaalkaana aadka loo hadalhayo oo aysan weli ka hadlin xukuumadda ciro ayaa ku soo aadaya xilli dowladda xabashida etoobiya ay muddooyinkii ugu dambeeyey sii xoojinaysay damaceeda badeed iyo sida ugu fudud ee ay ku xaqiijin lahayd arrinkaasi ninkani waa mas-uul ka mid ka mid ah bangiyada ugu waaweyn dalka etoobiya waana la taliyo sare oo dhinaca dhaqaalaha u qaabilsan ra-iisul wasaare abiy axmed waxaana dhowaan lala yeeshay wareesi uu ku soo bandhigay habka ugu fudud ee etoobiya ay ku xaqiijin karto damaceeda marinbadeedka ah wuxuu tilmaamay in etoobiya ay deris la tahay dalal yaryar oo takadahooda aanan ka faa'idaysan islamarkaana ay beelaha yihiin isaga oo tusaale uu soo qaatay takadaha jabuuti casab iyo berbera wuxuuna si gaara farta ugu fiiqay soomaaliya oo uu ku sheegay inay leedahay xeeb dayacan oo dhirarkeedu gaarayo kun iyo shan boqol oo kilomitir wuxuu sargaalkani iftiimiyey in uu jiro jaanis ay habboon tahay in wakhtigan etoobiya ay ka faa'iidaysato isagoo carrabka ku dhuftay in xilligan nidaamkii kala dambeynta adduunka uu burburay islamarkaana takadaha derisku ay yihiin kuwa aad u nugul wuxuu isbarbardhig ku sameeyey etoobiya iyo dalal kale oo yaryar oo iyaguna aanan bad lahayn wuxuuna tilmaamay in dalalkaasi ay yihiin kuwa aad u yaryar halka etoobiya ay tahay ayuu yidhi dal aad u weyn oo leh dad aad u fara badan kuna yeela gobol aanan degganayn taas oo ka dhigan ayuu yidhi in etoobiya ay xoog ku heli karto baddii ay muddada dheer raadinaysay marinbadeed toos ah oo iskeed ay u leedahay etoobiya una maamusho ayuuna si weyn u dhiirigeliyey mas-uulkani isaga oo si gaara hoosta ugu xariiqay in heshiiskii xaaraan tahaa ee murtad muuse biixi iyo gaal abiy axmed kala saxiixdeen bilowga sannadkii laba kun afar iyo labaatan heshiiskan ayuu la taliyaha abiy axmed ka shanqariyey in uu si weyn ugu farxay una soo dhoweeyey wuxuuna fikraddaasi ku tilmaamay mid aad loogu riyaaqay oo mudan in la dhammaystiro maadaama ayuu yidhi etoobiya ay si gaara u helayso labaatan mayl oo xeeb ah sidoo kale sargaalkan etoobiyaanka wuxuu sheegay in marinka baawulmadab aanu ka fursan doonin ciidan badeed etoobiyaan ah oo gacanta ku dhiga maadaama ayuu yidhi dalalka ku xiran oo dhan midkoodna aanu lahayn ciidan badeed oo sugi kara ammaanka marinkaasi ibraahim caydiid oo ah saxafi iyo falanqeeyo siyaasadeed oo reer hargeysa ah islamarkaana ka mid ahaa dadkii sida weyn ugu riyaaqsanaa heshiiskii badda ee etoobiya iyo maamulka somalilan ay kala saxiixdeen ayaa hadda walaa xoogan ka muujiyey hadallada ka soo yeray sargaalkan etoobiyaanka ah nin baa hadlayay dhowr cisho gudahood horteed iminka aqoon-yahana oo etoobiyaan ah waa nin madax ka ah bangiga maxay maalgashiga waxa uu ku hadlayeyna de maaha wax dowwa oo gara dalkiisun baanu dee u hadlayo qabadyo saxba iyo garyo gardarraba ninkaasi dowladaha jaarka la'a etoobiya oo jabuuti iyo somalilan iyo soomaaliyaba wuu ka hadlay wuxuu sheegayaa xeebta dheere aynu leenahay inaanay dayacan tahay waxna aan laga qabsan maxay day laakiin etoobiyana aanay la'aan karin bad la'aan joogi karin iyadoo xeeb aan laga faa'iidaysano badanoo dayacani ay jirto taasina dee maaha wax ma garanaysaa lagu doodi karo ama dawwa haddaan laga faa'iidaysan iyo haddii shay aan laga soo saarin dee waxaad leedahay maaha waa wax dal kale leeyahay beerta iminka gurigayga ku xigta haddii ninka reer kalihi ay beeran waayaan iyo hadday beertaanba dee ayagaa leh anigu xaquma lihi inaan idhaahdo waa beeran weydanoo anigu wanaagsan tahay tusaalaha waxaan ugu soo qaadanayaa ninkaasi hadalkiisaasi waa mid u baahan in wax badan laga fikiro talada la badsado warbaahinta dowladda xabashida etoobiya ayaa muddooyinkan dambe aad u baahisay oo barnaamijyo loogu magac daray danaha istaraatiijiga etoobiya laga sii deeyey warbaahinnada waddankaasi kuwaas oo diiradda lagu saarayey danaha etoobiya ay ka leedahay dalalka diriska oo ay ugu horrayso soomaaliya i f a oo ah maxad falanqeeya arrimaha dibadda oo hoos taga wasaaradda arrimaha etoobiya ayaa warbixin uu dhowaan soo daabacay ku sheegay in takadda istaraatiijiga ee berbere ay muhiimad ballaaran u leedahay etoobiya iyo sidii ay ku heli lahaayeen marinbadeedkaasi wuxuuna intaasi ku daray in berbere ay ku taallo marin muhiim ah oo isku xidha yurub aasiya iyo bariga dhexe sidaasi darteed berbera ma ahan oo keliya ayuu yidhi takad maxalli ah balse waxay ku tiirsan tahay xeerarka istaraatiijiga ee gobolka iyo caalamka macadka i f a waxaa kale oo uu sheegay in etoobiya ay leedahay qorshe isku dhafan oo ujeedkiisu yahay sidii ay ku hanan lahaayeen marinbadeed kaas oo ka kooban diblomaasiyad horumarinta kaabayaasha maareynta ganacsiga sahayda iyo sidoo kale iskaashiga gobolka warbixintu waxay muujisay in etoobiya ay isbeddel ku samaysay diblomaasiyaddeeda ku saabsan qaabka ay ku hirgelinayso damaceeda badraadiska ah waxayna ku tilmaantay iskaashi kaas oo ah beerlaxawsi iyo hadallo marin habaabin ah oo lagu seexinayo bulshada soomaaliyeed wuxuu sheegay macadku in qorshahaasi ay dhowaan isla qaateen abiy axmed ismaaciil cumar geelle iyo xasan sheekh maxamuud islamarkaana marinbadeedka etoobiya ay u baahan tahay uu noqdo mid laga wada faa'iidaysto iyada oo loo marayo iskaashi amni iyo mid horumar dhaqaale honri fiyu oo isna ah maxad etoobiyaan ah oo ka faallooda arrimaha gobolka ayaa warbixin uu dhowaan baahiyey ku xusay in damaca badeed ee etoobiya uu yahay mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee hadda beddelay xeerarka diblomaasiyadeed iyo midka amni ee geeska afrika dhinaca kale wargees laga leeyahay waddanka faransiiska oo lagu magacaabo the africa ribord ayaa sheegay in shirar isdaba joog ah oo ka dhacay adis ababa ay isweedaarsadeen washington iyo etoobiya iyo sidoo kale hadalheenta isa soo taraysa ee ku saabsan iskaashiga dhinaca amniga ee yuhuudda ay la leedahay maamulka ashaadala dirirka ee somalilan ay dhammaantood muujinayaan in badda cas ay si deg deg ah u noqonayso fagaare muhiim ah oo ay ku loolamaan quwadaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah mid ka mid ah siyaasiyiinta xabashida ayaa sheegay in etoobiya ay si firfircoon u raadinayso marin ay ku gaarto takad ku taalla badda cas iyada oo ku salaynaysa baahiyaha taariikheed juquraafiyadeed iyo dhaqaale iyadoo hirgelinaysa in ay ka gudubto xaaladda badla'aanta ah si kastaba waxaa cad oo aan cidna ka qarsooneen in etoobiya ay karkarinayso damaceeda guracan ee badraadiska ah iyada oo u muuqata in murtad cirro uu si fudud ugu meelmarin karo heshiiskii uu horay u saxiixay murtad muuse biixi cabdi aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen cismaan axmed dhuubow
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan maxaan ka ognahay fadliga soonka lixda shawaal haddaba ku soo dhowaada kelimad uu jeediyey sheekh cabdiweli muudey oo ka mid ah culimmada wuulaayaadka islaamiga الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وحكمه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم هدسن مسلمين نقدقي نسوى فجيي بشي عبادة خير كبنات شهر الصيام شهر البركات شهر المغفرة شهر العتق من النار ما مرت على المسلمين شهر خير منه بشاس فضلك بدن لو نوصر دماتي oo mowsim aada u weyn ahaa iyo mowsimkii xigay ee ciidulfidri iyo mowsimka mawaasimulxaj la yidhaahdo oo ka bilaabanaya shawaal dulqacda dulxija tobankeeda toddobaatanka cisho alxaju ashhuru macluumaad mawaasim badan oo israacraacda weeye mawaasimta khayrka ah mowsimkan shahru siyaam oo aada u qiimi badnaa hadduu noo dhammaaday soon waajib nagu ahaa buu ahaa waana rugni ka mida min arkaani alislaam khitaamkiisa iyo gebagabadiisa islix maalin oo shawaal la soomahayo ayaa waxaa lagu khatimay bisha barakaysan ee ramadaan bacda inqidaa'i shahri ramadaani almubaarakna dadka muslimiinta waxaa lagu tahriidinayaa laguna boorinayaa calaa muwaasalati ataaca in ay xidhiidhiyaan daacada iyo cibaadada ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaana laga reebayaa wacadami atawaqufi cinda nihaayati shahri alfadiil inay ka istaagaan bishu hadday dhammaato kadib bishaas fadliga badan leh sitan min shawaal waxaa la raadinayaa talaban lil ajri waathawaab ilaahay baa ajir iyo abaalmar laga raadinayaa waqad warada fii fadli haadihi alayaam waxaa ku soo arooray fadliga maalinta ayadaa lixdaas maalin ee sitan min shawaal xadiis nebiga ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam oo riwaayad kale gedisan ku kala yimiday xadiiska ugu horeeyo fii saxiix muslim buu ku sugan yahay alfaadda unbaa wax yar kale gedisan mooyee xadiiskaas wuxuu nagu boorinayaa bisha ramadaan kadib in la soomo lixda beri ee shawaal nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiix muslim kusuman ku sugan man saama ramadaan tuma atbacahu sita min shawaal kaana ka siyaami dahri nabigu wuxuu leeyay qofka sooma bisha ramadaan ee raaciya lix maalin oo bisha shawaal ka mida wuxuu la mid yahay hal sano isagoo soomay sababkuna waxa weeye riwaayaadka dambe baa noo kala dhigdhigi doono oo halkii maalin oo aad soonto waxay u dhigantaa toban beri bay u dhigantaa marka toban lagu dhufto marka bil la soo soomay ee bil ramadaan talaatiina yowman waxay noqohaysaa toban bilood ajirkeed bay u dhigmaysaa lixda beri marka lagu dhufto toban berina waa laba bil oo kaamil ah wadaalika waxay noqonaysaa ka siyaami dahri bay noqonaysaa markaa soon hal sana in la soomo ajirkeed ayaa laga helahayaa riwaayadda imaamu tirmidi fii saxiixihi wuxuu leeyahay xasanun saxiix buu leeyahay imaamu tirmidi xadiiska asaga ah wuxuu leeyahay rasuulku man saama ramadaan huma atbacahu bisittin min shawaal fadalika siyaamu dahri wuxuu leeyahy nebigu qofka sooma bisha ramadaan oo raaciya lix beri oo shawaalka ka mid ah taa waxay ka dhigan tahay sanadka soonkeedii ayay taa tahay lixdan beri oo la raaciyo keliya wa fii sunani abi daa'uud nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man saama ramadaan huma atbacahu bisittin min shawaal faka'annamaa saama addahr wuxuu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka sooma bisha ramadaan ee raaciya lix bisha shawaal ka mida lix maalin wuxuu la mid yahay sannad asagoo soomay wa fii saxiixi musnadi imaamu axmed ibnu xambal nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam من صام رمضان وستا من شوال فكأنما صام السنة كلها وعليه رسولك عليه الصلاة والسلام قفك بشر رمضان صوما إيه حدنا لح شوال كمذا صوما فكأنما صام السنة كلها حلمد يهي sanadii oo dhan isagoo soomay buu la mid yahay wa fii sunani alimaamu daarami wuxuu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa xagga alfaadda axaadiista kala gegedisan man saama ramadaan huma atbacahu sittata min shawaal fadalika siyaamu dahr wuxuu leeyay nebigu qofku sooma bisha ramadaan ee raaciya lix bisha shawaal ka mida taa waxa weeye soonka hal sano la sooma ayay fadligeeda u dhigantaa wa fii saxiixi aljaamici asagiir nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man saama ramadaan wa atbacahu sita min shawaal kaana ka sawmi dahr wuxuu leeyahy rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofka sooma ramadaan ee raaciya lix maalin oo shawaal ka mida sannad asigoo sooma ayuu la mid yahay wa fii sunani wa fii saxiixi sunani ibni maajah nebigu wuxuu leey calayhi salaatu wasalaam man saama sittata ayaamin bacda alfitr kaana tamaamu asanati man jaa'a bilxasanati falahu cashru amhaaliha wuxuu leeyay rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofka sooma bisha ramadaan waxa haddana raaciya lix maalin bacda alfidri waa iidda kadib waxa weeye wuxuu dhammaystiray hal sano soonkeedii ayuu dhammaystiray markaasuu rasuulku yidhi man jaa'a bilxasanati falahu cashru amhaalihaa qofka la yimaada hal wanaag toban baa loo laalabayaa hal maalin marka soonkeedii toban bay u dhigantaa sida aayadda qur-aankuna alla ku sheega man jaa'a bilxasanati falahu cashru amhaalihaa marka saxiix ibnu maaja iyo saxiixuljaamicu saqiir intaba riwaayadda way ku sugan tahay musnadka imaamu axmed waxaa kaloo soo arooray nebigu u yidhi calayhi salaatu wasalaam man saama ramadaan fa shahrun bicashrati ashhurin wa siyaamu sittati ayaamin bacda alfidri fadalika tamaamu siyaamu sana wuxuu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka bisha ramadaan sooma waa bil u dhiganta toban bilood ee soonka lixda beri ee la sooma bacda alfidrina fadalika tamaamu siyaamu sana waxay dhammaystiraysaa soon oo hal sano la soonnaa ayay dhammaystiraysaa wa fii saxiixi aljaamici asagiir nebigu wuxuu leey calayhi salaatu wasalaam siyaamu shahri ramadaan bicashrati ashhurin wa siyaamu sittati ayaamin bacdah bishahrayn fadalika siyaamu asana wuxuu leeyay rasuulka calayhi salaatu wasalaam bisha ramadaan oo la soomaa waxay u dhigantaa toban bilood lixda beri oo ka dambaysa oo la soomo oo shawaalna waxay u dhigantaa laba bilood taana waxay u dhigantaa hal sana soonkeeda marka haddii ramadaanka la yidhi waa toban bilood ee lixda berina la yidhi waa laba bilood laba iyo tobanka bilood ee ilaahay qur-aanka uu ku sheegay ina ciddata shuhuuri cinda allahi itnaa cashara shahran fii kitaab illah marka waa sana kaamila sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam saas daraaddeeda in la soomo xukunkeeda bishan ee lixda maalin ee ka dambaysa waxa weeye marka laga hadlahayo waa sunno cinda jumhuuri alculamaa marka laga hadlahayo jumhuurulculamaa agtooda waa sunno walaysa fardan cala almuslimi qofkii muslimka ahayna waajibkuma aha faman saamahaa naala ajran kabiira qofka sooma lixdaa maalin ee shawaal wuxuu gaarahayaa ajri aad u weynin badan buu gaarahayaa wa hawaaban cadiima iyo abaalmar aad u weynin badan ayuu helahayaa weeye waman tarakahaa falaa idma calayh qofka ka taga sunno weeye dembi dushiisii ma saarna laakiin in xasanaadkii la raadiyo si ilaahay jalla wacalaa ajirkaa weyninka badan leh iyo thawaabka ilaahay uu noo siiyo lixda maalin in la raaciyo ee bisha soonkeeda kadib sababtoo ah qof bil soomay beryo kuma darsa weyin marka soomaalida waxay dhihi jireen hal bil qadaa beryo kuma darsa weyin marka haddii bil dhan la soo soomay lix beri oo fadligaa laga helahayo oo hal sana ajirkeedii kaamilkuugu noqonahayo in la xifdiyo weeye saa daraaddeedaba in la ilaaliyo la ilaaliyo waxay ka mid tahay fa ina almuxaafadata calayha min calaamaati alxirsi cala alkhayr waxay ka mid tahay in la ilaaliyo lixdaa maalin in qofku calaama ahaan uu ku dadaalahayo khayrka wa min dalaa'ili maxabati alcabdi liltaaca waxay kalay tusinaysaa ay daliilna u tahay addoonka inuu jecel yahay taacada alleh bacda intihaa'i shahri sawm markay dhammaatay bishii barakaysneed ee ramadaan maxaa yeelay cibaadadii lixda maalin aheyd oo sannad kamil kaga dhigaysa bisha ramadaan waxay taa tusinaysaa addoonka jeceylkiisa uu taacada alle jecel yahay iyadoo weliba bishii soomka ay ka dhammaatay waalmaqsuudu biha waxa weeye ujeedduna waxa weeye maalmaha sitada ee lixda ee la soomahayo qofka muslimkaa inuu soomana laga rabo xukun ahaan inuu ka soomo fii awali shahri ow fii wasatih ow fii aakhirih bisha bilowgeeda sida qofku hadduu gaajo la qabsado soddon beri way u sahlanaanaysaa dadkii toddobaadka soo soomay jimcadii baa la iiday jimcadeeda kale haddana ciiddii oo shawaal bay ka baxayaan usbuucuna halka maalino jimcada noo ah weeye maalintii ciidda labada ciideen baa noo kulantay haddana waxa weeye ciiddii bishii shawaal haddii la soo ciiday maalin jimco ah haddana waxaa la ciidahayaa jimcaha soo socda ee ciiddii ayada aheeday ee lixda shawaal ciddii markaa awalka ka soontay ama ciddii ay u suurtooweysay ee duruuf mucayana ay ku xirneeday cidda ayada waxay samaynaysaa waxa weeye saddexda maalin ama waxa weeye usbuucii inay ka soonto si markaa laba usbuuc uu uga baxo ama isniinta iyo khamiista tartiib inuu uga soomo maxaa yeelay in aakhirka laga soomo iyo in awalka laga soomo iyo in awsadka laga soomo intuba isku mid weeye maqsuudku waxa weye in cibaadada la guda weeye waxaan ilaahay warsanaynaa inuuna waafajiyo cibaadada iyo taacada ee qur-aan akhriska bishii barakaysneeda qur-aanka alla soo dejiya bay ahayd sidii loo daa'imahayey bilahoo dhanna waa bilo cibaado in laga wada faa'iidaysto shayaadiintu bisha ramaad hadday xirnaadeen bishaan waa lasoo fasaxay shawaal iyo wixii ka dambeeyo dadku inay daacadii sida usii daa'imaan shayddaan dhagartiisana ina kayda shaytaani kaana daciifan baa ilaahay yidhiyo tabardiisa fastacid billaahi min ashaytaani arajiim ilaahay ka magan galo acuudu billahi min ashaytaani arajiim dheh waxaana alla warsanaynaa kuwa taacada guta oo ilaahay cibaadadiisa ku dadaala in ilaahay nagu daro cadowga ilaahay ee dunida muslimka kusoo duula gaar ahaan bariga afrika kusoo duulana ilaahay ha jebiya tabaaraka wa tacaala maraykan iyo turkiya iyo imaaraadka diyaaradahooda allaha soo qasfiyo jawaasiista ilaahay bannaankaha soo dhigo sida ilaahay bishii ramadaanba shan iyo afartan jawaasiis loogu cibaadaysto mujaahidiinta ilaahay u makaniyey inta hartana gacanta mujaahidiinta allaha soo geliyo ilaan diyaaradaha maantana kor he haabahayo kuwa indhaha u ah waa jawaasiista nugu dhex jirta weeye ilaahay jawaasiista ha soo muujiyo allana ha soo kashfiyo walaalaha ilaahay dartii u shahiidana ilaahay shahaadada ha ka aqbalo allah dartii ragga loo dhaawacana allaha caafimaadiyo gaalada gacantooda muslimiinta gashay ee xabsiyada gaalada lagu jirdilahayana nooga soo fakiyo innagana ilaahay gaala nooma gacangeliyo riddo iyo gaalnimana allaha naga ilaaliyo khaatimadana tawxiid iyo shahaada allaha noogu gebagabeeyo wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbi ajmaciin بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qaybihiisii u dambeeyey ayaannu isla soo gaarnay dhegaystayaasha idaacadda islaamiga ah ee al andalus ayaana soo gaarsiiyey codod hor leh oo ay ku bogaadinayaan isaarkii xiisaha badnaa ee ay alkataayib ku soo bandhigtay weerarkii maxaabiista muslimiinta lagu xoreeyey ee godka jilicow
bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh awalan allah subxaanahu watacaala ayay mahadran u sugnaatay intaa kadib waxaan u celinayaa walaalaha cilaamka waxaan leenahay ajirkiina allaha badiyo haddaan u gudagalo filinkii xiisaha badnaa ee soo saartay maasada alkataayib ee magaciisana uu ahaa nusratulmadluumiin kaasoo lagu soo bandhigay howlgalkii guulaystay ee godka jilicow filinku wuxuu ahaa filin aada u xiiso badan ayuu ahaa laxdaadka hore wuxuu soo bandhigayay tacdiyaadka loo geysto dadka muslimiintaha ee ku jabaysan xabsiyada cadowga allah ka soo daayay waxaa ku soo xigay fariimo ka imaanayay dad xabsiga ilahay ka soo badbaadiyey kana sheekeynaya tacdiyaadka lagula kacay waxaa kaloo filinka qaybaha hore ku jiray diyaargarow walaalaha waxaana waxaa weyaan ka soo muuqday afhayeenka xarakada sheekh cali dheere xafidahullah oo walaalaha la dardaarmaya intaa kadibna waxaa la gudagalay howlgalka fulintiisa kaasoo waxaa weyan allah subxaanahu watacaala uu guuleeyey filinku saameyn xoogan ayuu lahaa uu ku reebay dadka dhammaanba cadowga iyo mujaahidiintaba dhammaan wuu saameeyey qof walbana waxaa weeyaan dhafaantiis ayuu u saameeyey sida aniga aan qiyaasayo qof walba waxaan ka soo qaadayaa sidoo kaletaan ka soo qaadayaa nin walba oo awal mujaahid ahaa wuxuu go'aansaday inuu ku biiro walaalaha siyaadiyiinta go'aanna wuu ku maray cadowgana waxaa weeyaan waxay ku noqotay fadeexad bay ku noqotay taasoo keentay in qaaqlayaasha iyo mooryaanta murtadiinta inay isku daya inay dacayd ka hortay karaan taasoo suurtogeli weyday filinka waxyaala la yaab kale waxaa ka mid ah maqdaca ugu dambeeya in la arkayay gaariga oo sii galay waxaa godka jilcow taasoo ka gudbay kantarool dhan ka gudbay kantarool walbana laga sii qaadayo waan waxaan ka soo baxa halkaas allah subxaana wa tacaala walaalahaas inay ahaayeen walaalo ilaahay uu doortay uu jecel yahay baa halka ka soo baxday iyo camalkooda inuu ikhlaas ahaa waxaa kaloo yaab kale waxaa ka mid ah dubitaanka waxaa kaamirada meesha ugu dambaysa wuxuu khaas u ahaa alkataa'ibu khaas u ahaa taasoo cadowga lafteeda waxaa weeyaan fashil ku keentay in waxaa weeye xataa howlgalka howlgal waxaa weeyaan lala socday la muraaqabeynayey la hagayay inuu ahaa ayna xataa waxaa weeyaan ku baraarugin marka filinkan fariimo ayuu xambaarsanaa taasoo ku wajahnayd waxaa weeyaan cadowga iyo walaalaha mujaahidiinta mujaahidiinta fariinta uu waxaa weeyaan u sidi waxaa filan ka mid ah inay waxaa weyaan dhammaantood looga baahan yahay inay buuxiyaan booska ka baxeen walaalahaas mujaahidiinta qaaliga ah inay buuxiyaan sidoo kalena qof walbaba uu naftiisa diyaariyo ubadkiisana uu diyaariyo suu waxaa weyaan u difaaci lahaa dadka muslimiintaha ee ducafada ah sidoo kale fariintu xambaarsanaa cadowga xaggeeda waxaa ka mid ah inayna meel ku badbaadaynin haddii la beegsaday godkii jilicow oo aad loo ilaaliyo oo hadaf daqiiqa ah oo intaasoo kontarool ay ka sokeeyaan oo madaxtooyadii ku dhow oo ay ku dhow yihiin safaaradihii iyo gaaloo dhan ay kaag dhowdahay haddii la beegsaday waxaa ka fudud meelaha kalea kasii fudud inay meel ayna ku badbaadayninna way soo baxday marka waxaan leenahay gacanta dheer mujaahidiinta insha allah wayna soo gaaraysa meel kastood waxaa weeyaan ku dhuumanaysaan iyo meel kastood gubanaysaaanba gabaad kastood ku jirtaanba badbaadi maysaan baan leenahay cadowgana marka fariinta xambaarsanay xagga cadowgana waa inaysan meelna kaga badbaadaynin weerarada mujaahidiinta marka filinkaasi walaalihii soo diyaariyey waxaan leenahay waa filin aad u xiiso badan buu ahaa wakhti munaasaban oad ku soo beegteen marka insha allah allah idinka ajirsiiyo waan u baahannay filimada noocaas oo kaleeta noo soo celceliya filinkan waxyaaluhu waxaa weeyaan xambaarsan waxaa ka mid ah inuu meesha ka saaray dacaayaadkii raqiiska ahaa oo aad lasoo dhexmari jiray horaan hore oo ahayd mujaahidiinta inay wiilish carruurtooda ayna jihaadka u dirin taasoo waxaa weeyaan been noqotay ayna ka horkufeen warbaahinta horteeda filinka waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid ah inuu baraha bulshada qabsadayba maalmihii waxaa weyaan ciidka ilaa alaana waxaa weyaan saaleynta ugu badan wuxuu noqday filankan buu noqday marka mar labaad mar saddexaad waan celinaya bahda alkataa'ib iyo walaalaha cilaamka waxaan leeyahay jazaakum allahu khayra aljazaa wa axsana allahu ilaykum ajirkaad nagu leedihiin waxaa weye abaalkaad noo gasheen waxaa weyaan lama soo koobi karo ilaahin baa gudi kara marka waxaan leenahay allah idinku abaalmariyo jannada allah idinku abaalmariyo wabillahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullah dhammaantiin inaa fiicantiin baan rajeynayaa haddaan sii gudgalo fikir ka dhiibashadeeda filimka ay baahisay mu'asasada islaamiga ee alkataa'ib maasha allah horta filim aad u xiiso badan buu ahaa ani ahaanteyda si gaar ah ii taabtay gaar ahaan daciifnimada ka muuqato dowladda taagta daran ee uu maamulo garguurte iyo saadaasha fiican ee nooga muuqato walaalaheena fiidiygu markaan daawanayay ayaa waxaan zaa'id ula yaabay intaas checkpointi ayagoo kasoo gudbay weliba marka u dambeysa godka jilcu ay sii galayaan nuuqiisa askariga uu imaaday uu fahmi waayo marka ilaahay baa ku mahadsan oo nii waafajiyey camaliyadaas quruxdeeda badan oo dad badan loogu gargaaray maasha allah marka walahi maasha allah fiidiowaas aad buu noo qanciyey haddaan nahay waxuuna tusay in tiribadni iyo hub iyo in fees iyo wax la samaysto aysan wax tirin oo mar walba ay libinta jirto dhanka uu ilaahay la jiro maasha allah marka guula idin rajeynayaa ninkan waa rajeynaynaa insha allah mar un inaan soo haleelno walaalaheena ma naqaano waxaa u fadhino lakiin insha allah niyadda waa ku ahayaa ani ahaan iyo inta ila midka ah waan rajeynaynaa insha allah hal mid ayaan jecelaystay inaan ku daro aan ilaaway weliba aad iyo aad baraha bulshada adduunka meel walba u qabsa taasoo ah in afayeenka xarakada wiilkiisa uu ku jiray howlgalkaasi uuna ku shahiiday taqabalahu allah halkaa xasan garguurte oo ilmihiisa aysan xitaa joogin soomaaliya iska daa inuu furin dagaal geeyo waan la yaqaanaa qofka markuu mabda u dagaalamayo inuusan baqiyn waxaan idin leeyahay guul meel walbo aad joogtaan insha allah waxa idinka sugnaaba waa fatxu muqdisho insha allah asalaamu calaykum waraxmat ullah filankii godka jilcow waxyaalo badanaa iiga baxay alxamdulilah waa nimcooyinka ilaahay uu siiyo dadka muslimiinta gaar ahaan mujaahidiinta mujaahidiinta ku nool bariga africa oo dhan anoo salaamayo waxaan la yaabay godka jilcow weerarka ka dhacay weerarka ka dhacay godka jilcow waxyaalo badan ayuu xambaarsanaa waxaa ka mid ahaa kow mujaahidka weyn ee calidheere lagu magacaabo sheekh calidheere ilaahay markasta iyo meel kastaba uu joogaba ilaahay ha nabad yeelo waxaan leeyahay alxamdulilah shacaleeraha lagu daysado shacaleero isagoo la dardaarmayo wiilkiisa oo weli kula dardaarmayo meel kasoo noqosho aan lahayn galitaan ma ogi ilaa qofku ilaahay u gargaaro ama uu tiisa uun gelin waa meesheeda sheekaas marka aan kasoo tago waxaa kaloo la yaabay kuwa ridada u muqdisho jooga ayaga oo sheegto inay yihiin ciidamo sirdoonkooda uu weynyahay ama sirdoon leh ama leh kaamirooyin wax arko ayagoo sheeganaya weerarkii ayaa wuxuu ka dhacay magaalada muqdisho gudaheeda gaarahaan godka jilcow waxaa kaloo soo jiitay gaariga inuu si nabad ah ay mujaahidiinta saarnaayeen u dhex maraya magaalada sidii magaalo ay xarakada ay ku hayso gacanta markuu soo gaaray kontaroolka barta laga kontaroolka uu soo gaarayna inay birtii saarnayd meesha oo lagu kontaroolaya inay kuwa kooxda ridada ay gacantooda aga qaadeen ooay mujaahidiinta sidaas ugu baneeyeen ayagoona bad qabo oo nabad qabo mujaahidiinta ay halkay rabeen ay ku tageen weerarkiin asturiba ayaga u dhaceen alxamdulilah taas waa fada-isha uu ilaahay siiyey mujaahidiinta iyo dhammaan qof kastoo ilaahay uu tala saarto oo markasta ilaahay isku xiro niyadiisana u khaalis yeelo ilaahay subxaana watacaalaa marka waxaan leeyahy dadka muslimiinta ah oo meel kasta ay joogaan waa in ay mujaahidiinta meel kastoo ay joogaan qof kastoo mujaahida oo la dagaalamaya gaalada waa inay duceeyaan gaar ahaan mujaahidiinta ka dagaalama bariga africa alxamdulilah fadaa-il badan oo ilaahay idin siiyey alxamdulilah alxamdulilah kuwii soo haleelay alxamdulilah ilaahay ha ku mahadiyano kuwii aan soo haleelina ilaahay waxaan leeyahay inuu ilaahay qalbigooda kusoo hanuuniyo inay soo haleelaan dagaalkaas iyo maxaanku irahdaye weeraradaas aadka aadka u fadliga badan oo ilaahay loogu dhawoonayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa walaalaha warbaahinta ee howsha adag islaamka kaga jira allah ajarkooda badiyo intaa marka kaga soo tago muuqaal waxaan daawanay maasha allah aad iyo aad noo cajibgeliyey warbaahinta aad ay u mahadsan tahay khaasatan alkataa'ib oo muuqaalka door weyn ka qaadatay muuqaalka fariimo dhowr ayuu dirayaa waxyaabaha iga baxay muuqaalka waxaa ka mid ah cadowga allah oo hogaamiyo murtad xasan sheekh askartiisii waxay ummadda ka dhaadhiciyeen inadeed muslimiin muslimiin yihiin oo fiican yihiin taas beddelkeedana ay tacdiibinayaan ay xabsiyada qarsoodiga ah ku qarsanayaan muslimiinta qof kasta oo islaam sheegta oo halkaas ay ku tacdiibinayaan ilaahay fadligiisii walaalo badan oo halkaa ku xirnaa godka jilcow mujaahidiinta ilaahay sabab ugu dhigay oo quluub badan mu'miniin ahna shaafiyeen allah ayagana maaragtay kooda shahiidka ah allah ka aqbalo kooda maaragtay xabsiyada ku jiran allah kasoo saara ayaan leeyahay midda kale cajiibka ah soo jiidid waxa weeye kontaroolada markii maaragtay haliyeyada camalkaa fuliyey markay soo marayaan qaabka cajiibka leh ay u soo marayaan meesha cadowga joogo jegboontiyadoodii ay soo dhaafayaan oo wax dareen ah cadowga uusan ku jirin oo ay yihiin maaragtay dad la hindhalaabay oo waxba aysan arkaynin ilaahi subxaana watacaala hindhahoodii maaragtay mujaahidiinta ka leexiyey howshoodana si fiican hogaagsan ay maaragtay ugu hirgashay mujaahidiinta taasna maaragtay ay soo jiidatay waxyaabaa igula yaabka badnaa weeye asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cabdixakiim waxaan salaamayaa dhammaan walaalaha muslimiinta ah gaar ahaan inta ku nool wilaayaadka islaamiga marka bacd salaam waxaan u mahad celinayaa dhammaan walaalaha mujaahidiinta ee ku ribaadee furimaha kala duwan iyo geesiyada tawxiidka ee guutada istishhaadiyiinta oo camalkan dowr fiican ka qaatay weliba doorka ugu muhiimsan baa oran karayaa marka saddexaad waxaan u macdelinayaa amiirka xarakada shawar mujaahidiin amiir almuminiin abaa cubeyda marka kale waxaan si gaara ugu tahniideynayaa sheekh almujaahid sheekh cali maxamed gaage xafidahullah iyo dhammaan iyo dhammaan waalidiinta wiilashooda iyo caruurtooda ku qoray guutada istishhaadiinta waxaan leenahay hanii'an lakum insha allah wiilashiinuna dhiigooda lama dayaci doono annaguna insha allahu tacaala haddii aanu nahay shacbiga soomaaliyeed idinma ilowsanin insha allahu tacaala camalkan qof walba meel buu uga aadan yahay qof dhaqaalo ku bixiya magaahiinta qof naftiisa u huro qof qof walba door buu leeyahay insha allahu tacaala waxaan leenahay ilaahay dhammaan camalkeena ka dhigo ilaa xidhal xusnayn insha allahu tacaala dhammaan marka ugu dambeyso gabagabadii waxaan salaamayaa walaalaha iclaamka idaacadda islaamiga landulus asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaan waa idiin salaamay baxda idaacadda landulus insha allahu taala waxaan kasoo hadlayaa magaalada muqdisho horta filimkan risaalo badan ayuu xambaarsanaa haddana waxaa kusoo aaday xiligii loo baahnaa waxuu ka hadlayay filimka waaqac jiro horta ummadda ulaasi badan haysto wallaahi run ahaantii filimkan wax ugu muhiimsan oo ugu weyn oo dadkana soo jiitay waxaa ka mid ahaa dad badana ka dhaadhacsanaa ragga waaweenka insha allahu taala umarada waaweenka ah madaxda ah caruurtooda ma geliyaan dagaalka ma galaan sidaan waa dadka dhihi jireen horta wax badan ay ka arkeen dad badana waa soo jiitay wax badana waa lagu ogaaday inay waxaas ayaga iska sheegayn wax jir aan ahaynin oo ragga ugu muhiimsanaa caruurtooda maal ayagaba oo dhab ka tahay ilaahay dartiis waxaan ay ka yihiinoo ilaahay dartiis loola dagaalamo haddana cunuga yaraa hadal waxuu ka hadla oo yar oo muhiim ah wax tusna leh wax tusaalana uu leeyahay marka ummad badan culeysii badan haystayo dadaa intaas sano ku xukumanaa dadaa ayaa isku quursadeen aad ka farxiseen ummad badanaa shaafiseen ummad badanay shaafiyeen wallaahi qiirow lahaa haddana dad hal meel kusoo wada jeeda ma ahan dad oo dhan waxay kala ahaayeen kala gobol haddana isku luuqud ma ahan haddana waxaa kulmiyey ilaahay dartiisa kulmiyey wallaahi waaqeec oo jiro kusoo aaday waana qiiro ay xambaarsanaa waan dad badan ayaa aad i aad ula cajiibeen marka insha allahu tacaala intaasa kusoo gaabsanaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan halkan ka salaamayaa walaalaha idaacadda elkataib iyo dhammaan warbaahinada xarakada waxaan u duceyneynaa intii kasoo qayb qaaatay filinkii mujaahidiintii hadayyihiin istishhaadiga in qiimaasiyiintii saraakiishii arrintaas soo abaabushay hadday yihiin inuu ilaahay dhammaantood camalkooda ka aqbalo intii ku tagtayna ilaahay shahaadadooda ka aqbalo ilaahayna uga dhigo mid ay maalintai umalqiyaamo ilaahay agtiisa ugu dhowaadaan kuna badbaadaan maadaama waxay ugu qaalisanaayeen naftoodii ay u hureen diinta ilaahay iyo kelimatullaahi alculyaa iyo faasidiinta dhaqankii iyo diintii intaba baabiisay ee gaala raacyada ah ee gaalada u adeegaya murtadiinta inay ummadda ka horleexiyaan go-aansaday ilaahayna waxaan leenahay gaalaha jabiyo ilaahayna waxayna tusa wadankeenaas oo mashriqiyo maqribba raayatul islaam ay ka babanayso gaalana maanta walaalka noocay tahay qof allaale waxaa ka qarsoon tahay ma jirto waxaan u rajeynayaa inta inta halganka ku jirta ee halganka si qoriga seeta inuu ilaahay sugo oo ilaahay wadadaa ku sugo inta ummadda kale ee aan baraarugsanayn ee maanta cadowgeena labaatanka sano waddanka dagaalamayay diinteena iyo dalkeena in la qaybsado oo maanta soomaali qareerada laga saaro wax la fasahaadiyo dabadhilaf laga dhigtay wax lagu tunta laga dhigo intaaba hortaagna ee hamigooda beeneeyey intii aan baraarugsanayna alla ku baraarujiyo waxaan leenahay mujaahidiintana allah xaqa idinku sugo ilaahay camalkiina ikhlaasa idinkaga dhigo ilaahay annagana kuwii idinla quruubta ah ee aan waacan allah naga dhigo dhammaanteenna ilaahay shahaadahayna siiyo jihaadkiisana alla wadadiisana allah inoo fudaydiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhagaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu